Haweenkan oo ku nool magaalada Beledweyne islamarkaana iibiya maacuunta ayaa fursad u helay in ay helaan macaamiil badan oo wax ka iibsada inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Alaabta maacuunta ayaa uga imaata magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso waxaana ka iibsada bulshada magaalada. Qaar ka mid ah ganacsatada iibiya maacuunta ayaa Radio Beerlo uga warramay sida ay nolosha reerkooda uga maareeyaan.
waan dhowahay bisha rabadaan waa la isku diyaariyey maacuuntii adduunkii waa la keenay waa hubigaygay noqotay inaa xoogsado oonan dadka tuugsanin waa kaa soonka aada loo gataa wakhtigaa loogu shaqada badan yahay loogu dhaqdhaqaaqa badan yahay waaye rabadaanka markuu soo galo iyo markay bilow gataa adii laa soon dheeroo kaleeto laakiin way iska fiican tahay wakhtiga keliya oo lagu xisaabtan waa bisha rabadaan waaye ilaahay kheyrkeeda iyo barakadeedaa na soo xejiye insha allah wax kastaa u diyaarinay maacuuntiyaa u diyaarinay agabkii adiga soonka loogu talagalo dhan waa diyaar insha allah suuqa dhaqdhaqaaqiisana waa iska bilowday way fiican tahay rajadanadu aaday u fiican tahay insha allah si fiican si fiican waxbarasho hadday tahay hadday jaamacada tahay hadday nolosha kale tahay si fiican waxaan ka ganacsadaa qaybta maacunta alxamdulilah waa ku nabad qabnaa ilaahay baa nagu gargaaray meeshaasaan isaga nabad qabnaa ganacsatada maacuntaan ka mid ahay qaybta dukaanleyda aadayna noogu gatantahay meeshaasaan joognaa waan iska wanaagsana marka wuu isaga fiicana wixii aan haynay iyo wax lagu soo darayo oon ka mid ah ayaan rabnaa inaan ka iibino marka ramadaan kariib baan leenahay muqdisho boosaaso ay ka kala imaataan waxaan ku doortay qof ilmooley aan ahay ilmihii kamaag dheeraan karno ganacsi kale oo hadda noo babcan oon galnana ma jirto oon ganacsigii magaalada laga ganacsado ay sideedaba dumar ka ganacsadaan waa dharka maacuunta iyo wixii qudaarahoo la halmaalo iyo bagaash marka kolley tana aniga doorbida nololka reeshkayga waan ka maareeyaa inkasta aysan maaraynta ayn marna ina wada xadadidayn marna way xadidaa marna ma xadidi karto goobta ganacsiga inta ugu badan laba saac ayaa ugu horeyso ilaa saddex saaca ugu dambeysaan furnaa labaiyo tobankana waa xirnaa haweenkan oo inta badan ka ganacsada maacuunta ayaa macaamiisha ugu badan helay inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan